bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan kusoo dhowaada warka subaxa qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaanna haddii rabbi laga helo waxaa ka mid noqon doono wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay imtixaanaadka ay ardayda u fadhiisanayaan ee maalinta sabtida ah ee toddobaadka dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in imtixaanka shahaadiga looga fadhiisan doono deegaano dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab iyo deegaanada ee maamulka sisi khaatumo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ka shaqeynayaan duminta dowladnimada soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo eedeymo culculus u jeediyey qaar ka mid a odayaal dhaqameed ku kulmay magaalada muqdisho oo ka hadlay ama eedeyn u jeediyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in uu hortaagan yahay kiis horyaallo maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya faahfaahino ka soo baxayo howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya ciidamada burundi ee ka tirsan admis oo ka baxay magaalada jowhar iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo la wareegayo amniga goobihii ay baneeyeen ciidamada burundi dowladda swiden oo ballanqaad u samaysay soomaaliya kadib kulan ay yeesheen wasiir waa wasiirada difaaca ee dowladaha soomaaliya iyo swiden iyo hogaamiyaha xisbullah oo hanjabaad culus u diray dowladda qubrus
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen saakay waxay ahaayeen qodobada warka subax ee raadiyaha dalsan kuwooda ugu waaweyn saakay waa subaxnimo jimco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan ee waxaad kusoo dhowaataan warkii oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay imtixaanka shahaadiga iyo dugsiga sare oo markaasi sabtida toddobaadkan ay galayaan ardayda fasalada dugsiyada sare oo imtixaankaasi ay qaadeyso wasaaradda waxbarashada waxaa warbaahinta dowladda la hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwa nuuro mustaf mukhtaar oo iyada oo faahfaahin ka bixisay imtixaanka shahaadiga ah
waxyaabo badan buu kulansaday horta waa number koobo waa toban jirsaday imtixaanka dugsiga sare oo ah imtixaan qaran oo ay wasaaradda waxbarashadu qaado ay lagu qiimeeyo ardayda ka baxaysa fasalka labay tobanaad ee dugsiga sare u gudbaysa heerka sare ee waxbarashada waa nidaam imtixaan dowli ah waa si lamid ah caalamka oo dhan waxaa lagu ilaaliyaa tayada waxbarashada waxaa lagu kontaroolaa ardayda ka baxaysa heerkaas waxbarasho u gudbaysa heerka tacliinta sare iyo tayada waxbarashadooda ciqaab ma ahan imtixaankaas sida ardayda qaar ee u arkaan iyagaa lagu qiimeeya waxaana lagu muteystaa saddex waxyaabood kow ardayga wuxuu ku muteysanaya qiimeyn heerka aqoontiisa ay gaarsiisan tahay namber labo ardayga wuxuu muteysanayaa dukumenti dowli ah oo maxaa la dhahaa qaran ah oo dowladda soomaaliyeed ay bixisay caalamka oo dhan laga ictiraafsan yahay muteysanaya waana shahaadada ee dugsiga sare tan labaadna waa wuxuu imtixaankan qaranka ah oo muujinaya midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirkeeda maadaama dalkoo dhan hal saacadu imtixaankaas ka furmaa hal saaca la xiraaya oo warqadaha la ururinaya marka intaasna waxaa lagu wada shaqeynaya waa system isku xiran oo heer dowladda federaalka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba howlwadeenada wasaaradaha waxbarashada
iyadoo sii hadlaysay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in sanadkan imtixaanka qaranka ee dugsiyada sare laga geli doono degmooyinka ee dhowaan lagala wareegay shabaab iyo sidoo kale deegaanada maamulka khaatumo waxaana ay hoosta ka xariiqday in muhiimad gaar ah ay u leedahay in dadkaasi ay helaan imtixaanka qaranka ardayda khaatumaan dhihi karnaa waxaan gaarsiin doonaa insha allah sidaad sheegtay laas caanood iyo buuhood leh oo ilaa iyo afar goobood ah oo imtixaanka ay ku geli doonaan intaan imtixaanka geeyin ka hor manhajkii baa loo geeyey systemkii haddaan kaaga sheekeynaya baa la geeyey sanadkii hore magaalooyin badan baanu gaarsiinay baxdo aadan yabaal muxuu ahaa maxaas deegaano badan aad u tiro badan baa la gaarsiiyey ilaa boqolkiiba sagaashan waa la kafargareeyey sanadkii hore iyadoo weliba xaalada dalka uu ku sugnaa iyo dagaalada lagu jiray aad dareemi kartaan sanadkan insha alla deegaano badanaa la gaarsiin doona ugu weyn tahay ceel dheer oo muxuu ah imtixaanka sanadkan markii ugu horeysay loo fariisan doono
waxay ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidaad maqlayseen waxay faahfaahin ay ka bixinaysay imtixaanka shahaadiga ee sabtida toddobaadkan ay u fadhiisanayaan ardayda fasalada afaraad ee dugsiga sare kuwaasi oo imtixaankan sanad walba ay qaado wasaaradda waxbarashada dhinaca kale dhegeystayaal haddii aanu fiirino wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa eedeymo culculus u jeediyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu ku eedeeyey in duminta dowladnimada soomaaliya ay ka shaqeynayaan wasiirka oo xalay shil jalaayada qabtay ayaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale
waxaan wadnaa arrin ka dhan ah in xildhibaannimada cabdulaahi xaashi abiib laga xayuubiyo laga qaado annaga oo gudanayna xildhibaanada gobolka owdal runtii waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan beri ka nahay haddaan nahay shacab xildhibaano iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaas waxyaabaha uu ku dhaqmayo cabdulaahi xaashi abiib waxaan rabaa baaqna u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya raxiim maanta waxaan usoo fadhiistay halkan runtii in aan ummadda u iftiimiyo una bidhaamiyo hagardaamada xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib uu guud ahaan qaranka xukuumadda iyo dowladnimada soomaaliyeed ku hayo waxaan rabaa oo halkan hadda ii yaalla warqadiha uu soo qoray oo inta badan ummadda soomaaliyeedna ay og tahay nuxurkoodana ay ahaayeen dhabarjebinta qarannimada soomaaliya hadday ahaan lahayd xukuumadda baarlamaanka iyo xafiisyada kale ee dowladda soomaaliya waxaa hubaal ah qof walba u akhriyey qoraalkiisa inuu ka dhex arki karo nuxurka qoraalkiisa inay tahay inuu dhabar jebiyo tiirarkii waaweynaa ee ummadda soomaaliyeed u ahaa asaasiga dowlad dhiska soomaaliya oo ay ka mid tahay xoreynta dalka soomaaliya oo khawaarijta laga xoreynayo ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid tahay deyn cafinta oo ahaa meel weyn ee ummadda soomaaliyeed runtii ay ka soo gudubtay kuna taagnaa in runtii ay noqoto ummadda soomaaliya in deynta aysan ka bixin abad waxyaabaha cajiibka ah oo warqadihiisa ku qornaa oo aragteen waa wasaarad kasta ee dowladda soomaaliya oo runtii shaqaynaysay effectivena ah haddaan tusaale ahaan usoo qaato wasaaradda maaliyadda oo deyn cafinta ka shaqaynaysay ummadda soomaaliyeed waxay og tahay deyn cafinta iyo broseska dowladnimada soomaaliya ay kusoo jirtay wasiirada kala duduwnaa hadda mar wasiirkii ugu dambeeyey wasiir biixi oo runtii sanadkii ugu dambeeyeyna dakhliga dalka soomaaliya uu kordhay boqolkiiba soddon uu runtii arki la-yahay horu socodka soomaaliya waxaa arkaysaa waxbarashada oo gaartay ilaa iyo goboladii laga xoreeyey ummadda soomaaliyeed ee imtixaanka hadda ugu dambeeyey ee qaranka soomaaliya uu qaaday laga sameynayay gobolada dalka laga xoreeyey waxaad arkaysaa in u n security councilka maantaeto dowladda soomaaliya ay fadhiso waxaad arkaysaa horumarada wasaaradda caafimaadka ay sameynayso oo runtii ayaduna ah maantaeto dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka waxay caalamka ka tahay wasiirada caafimaadka ama world health assembly jagada labaad ee guddoomiye ku-xigeenka brograamyada aan wadnay oo aan ku sameyneynay uu si toosa u durayay aan runtii la soconnay hagardaameynayeyna in dalka uu gaaro horumar iyo bosishano sarsare haddaan dhinaca kale usoo gudbo cilaaqaadkiisa xildhibaanada iyo matalaadiisa gobolka owdal oo looga baahnaa runtii inuu goobjoog ka ahaado looga baahnaa inuu shirarka aan annaga soo galnay oo ahaa ilaa iyo soddon iyo dhowr shir sinis baarlamaanka jamhuuriyadda hadda ee koob iyo tobanaad aan soo galnay iyaduna soddon iyo dhowrkaas shir hal shir ayuu fogaan arag ka soo galay maxay oga dhigan tahay dadkuu matalayo ayadana waxay caddaynaysaa halkaas idinka ayaan idiin daynayaa soo gudub markaan aragnay waxyaabaha guracan uu runtii xildhibaanku ku kacayo dad badan oo odayaalah xildhibaano ah caaqiliinah muxtarimiinah ee gobolka ayaa u tegay lana hadlay una sheegay waxyaabaha uu sameynayo oo been abuurka u badan uu caadaystay in looga habboon yahay si kalena uu wax ku raadiyo taana ay keeni karto runtii qaranjab annaga oo gudanayna xildhibaanada gobolka owdal runtii waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan beri ka nahay haddaan nahay shacab xildhibaano iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaas waxyaabaha uu ku dhaqmayo cabdulaahi xaashi abiib xildhibaanku taas oo ah midda aan mar walba kala hadalnay si hoose iyo si kor uuna ka fara adeegay ama ka dhaga adeegay intaa markaad ka soo tagto waxaad dareemaysaa dowladnimada soomaaliya iyo dowladiska waa dowlad dimuqraadiya waa dowlad runtii mucaaradnimada si weyn looga ogol yahay ummadda soomaaliyeed mucaarad way leedahay muxaafadna waa ay leedahay mucaaradnimada dalka gudihiisa ayaa xataa laga sameeyaa dibadiisa laga sameeyaa waa wax caadi ah oo dimuqraadiyiinta iyo dowladiska soomaaliyana ku habboonta laakiin midda hadda ee xildhibaanku sameynayo oo xildhibaanka sameynayana haddaad fiirisid laga soo bilaabo shan iyo tobankii may maalintii madaxweyne xasan sheekh la doortay ilaa iyo haddan baarlamaanka soomaaliya wuxuu lahaa afar kala fadhi kala fadhigii shanaad ayaa bilaabanaya muddadaas labada sano maalin ama laba maalin oo idaacadda video inuu ka soo galo uu baarlamaanka u yimid maahana wax shaqo ah oo gudanayay halkaa maysan jirin marka mucaaradadda uu u socday oo ah in dalkan runtii laga mucaarado horumarkiisa horu socoshadiisa waxyaabaha la taaban karo uu dalka gaaray in uu u rufiyaamo ama kaga dhex sheekeeyo hadallo qaldan oo aanan ka tarjumaynin mucaarad
warkiisi waxaasaa kala socoteen dal saneefa muqdisho khiyaartana dhegeysataa waanageynta anigoo cabdulqaadir cismaan indhow ayaa idin waramaya cabdiwaxab cabdiqaadirna farsamada ayuu ku jira warkankiisi xiga nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel